wafdiga ballaadhan ee ka socda dalka kenya ee ka soo qayb galay munaasibadda madaxweynaha cusub ee somalilan uu xilka kula wareegayo waxaa ka mida maxamed cilmi xildhibaan iyo wasiirba waxa uu ka noqday kenya waxaan weydiiyey dareenkiisa aad aadaan u qaybaynay boqolkiiba boqolaan sii lahay maadaama saddex walxaadaan ku siinaya xilwareejinta sidii maaragtay aad iyo aad loo fudeeyey sidii maaragtay xil xilhaayaha hore iyo xilhaayad ee ninkii hadda qabsaday si ay maaragtay aad gacanta isu geliyeen oo isula shaqayn doonaan waa shayga muhiimka ah codka ay madaxweyneyaasha ku hadleen soomaaliya qabeelada dhibata waxay dhaheen dhulkaa lagu dara waxaa kaloo sheegeen maaragtay nabadda in la sugo somalilan iyo gobolka idil waxaan leenahay soomaalida meelay joogtaba walaalnimada inay muujiso ayaa fiican oo qabeeladan ay dilaan xildhibaan iminka dalka kenya suxuufi rugcadaa hore maxamed cadow soo dhowow kuma cusbi somalilan in badan baan imid in badan baan doorashooyinkooda ka warramay in badan baan xil wareejintan oo kale ah u soo joogay tii unbay tixraaceeda leedahay waxaan halkan aad aad maaragtay aan ugu bogay ama ii soo jiitay sida habsamida ah ee xilka loola kala wareegay weliba muddo gaaban gudaheed doorashadii la galayna doorasho aad iyo aad u qiimo badan bay ahayd xor iyo xalaal bay ku tilmaamayeen mas-uuliyiinta waanan aaminsanahay in ay dhaanto waddamo badan mataqaanaa goobo badan oo afrika ka tirsan xagga hufnaanta dhabtii somalilan waa mataqaanaa waxyaabo badan oo looga dayan kara geeska afrika qaaradda afrika dhinaca kale ganacsatada reer somalilan ee ka soo qayb galay munaasibaddan ee aan kula kulmay barxadda waxaa ka mid ahaa cabdirashiid dahabshiil waxaan weydiiyey waxay uga dhigan tahay ganacsatada khayr anigoo su-aashaada ka duulaya horta marka hore waxaan doonaya aan ka hadlo u hambaliyo madaxweynaha cusub madaxweynihii horena aan uga mahad celino sida wanaagsan ee dimuqraadiga ee doorashadana u qabtay xilkana u wareejiyey annaga waxaan jeclay meel walba in nabad ka dhacdo meel walba inay dadku ay culeyska saaraan wixii horumar ah wax allaala wixii dadka isu keenaya wixii dhibaato keenayana ganacsiga ayuu ugu horreyn sameeyaa investmentka ayuu saameeyaa shaqa abuurku saameeyaa waxaan rajeynayaa dowladda cusub inay ka shaqayso wax allaala wixii horumar keenaya dhinaca kale waxaan la kulmay oo ka mid ahaa diblomaasiyiintii iyo safiiradii ka soo qayb galay munaasibaddan ay maanta xilka kula kala wareegeen madaxweynaha cusub ee somalilan cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro iyo madaxweynihii hore ee somalilan muuse biixi cabdi waxaana ka mid ahaa diblomaasiyiintaasi safiirada dalalka maraykanka iyo ingiriiska ambasador richard waa safiirka dowladda maraykanka ee soomaaliya waxaan weydiiyey sida uu u arko munaasibadan maanta uu ka soo qayb galay waxay uga dhigan tahay What I have seen today is democracy in action, and the best example I've seen anywhere in the world.
Waxaan maanta arkay waa dimuqraadiyaddii oo falgelaysa iyo tusaalihii ugu wanaagsanaa oo aan arko dhammaan dunida. Waa dimuqraadiyad koraysa oo cajiiba. Waxaan ku farxsanahay in dhammaan dhinacyada Somalilan aan saaxiib la nahay. Waxaan dhihi karaa waa doorasho wanaagsan, xil wareejin wanaagsan iyo saaxiibtinimo wanaagsan. waan ku faraxsanahay inaan maanta halkan joogno khadar maxamed cakulle v o e hargeysa